deegaanka kobriad ee gobolka bari wayba laka qodahaya ceelbiyoodyo dadka deegaanka baahi weyn u qabeen wayna mashruucu qodista ceelbiyood kunfulyahaytee hay-adda lions club wasiiru dowlaha maaliyadda puntland saraakiilku dareerta hay-adda lions club maamulka gobolka bari iyo dadka deegaanka kobriad iyo goobroog ku haya goobta laka qodaayo ceelku qaar kumida dadka deegaanka kobriad ee gobolka bari yaa mahadnagay dowladda iyo qof kasta oo galan kujeysida qodista ceelku ceelkan waa soo dhoweynaynaa ilaahay baa soo naadiyey rag baa ku soo hawshooday ilaahay idankii waa soo dhoweynaynaa anoo ku hadlaya afka duuqa degmada tuulada dhammaan waxaa layidhaha degaanka afkii degaanka ku hadlaya ceelkan waa soo dhoweynaynaa markaa shirkadda aboor iyadu waxay diyaar u tahay inay si hagaar la'aana ugu shaqayso deegaanka iyo dadka annagoo aan waxba hakaranayn ilaahay idankiisna waxaan rajaynaynaa ilaahay ina gaarsiiyo yoolka aan leennahay oo ah biyo biyuhuna waa nolosheenna koowaad laakiin jimco kasta inaad jaamac saartaan si ilaahay subxana wa tacaala uu inooku fududeeyo ilaahay wuxuuna yidhi bariya baryadeeda waa idiin ajiibayaa waana idiin dhowah marka inaad baridaan in ilaahay meeshaas idinka siiyo biyo marka aad iyo aad baan waxaan ugu mahad celinaynaa maxaate layin kalaab oo hawsha tan maxay hayto ka lambar wanka ahayoo keenay una gartay meesha tan oo manaha ahoo maaragtay maxay hayto aan ceelka lahayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanu rajaynaynaa biyahaanna inay wax ka bedeli doonaan caafimaadka iyo nolosha guud ee deegaanka idinkana waxaan rajaynaynaa haddii insha allahu kariim lagu guulaysto inaad noqotaan kuwa maaragtay ilaashada aad iyo aad baan loogu baahnaa biyuhuna waa nolosha koowaad waa waxyaalaha duruuriga oo deegaanka ku dhisnaan karo waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaahay maqsadkaa noo rumeeyo intii ka shaqaysay iyo intii magaranaysaa fikirkaa ku lahayd iyo intii ka talisa waxaan odhanaynaa ilaahay mahaddiisa ayna ka ajarsiiyo insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay maadaba halkan isugu nimi inaynu ka raadino biyo marka ugu horraysa inuu ilaahay biyo inaka siiyo innaguna aan juhdi iyo maaragtay gelinno ilaahay maaragtay la kaashanno sida hadda ninka igu helsheeya la bari iyo khayr iyo maaragtay in lagu raadiyo ilaahay baan ka rajaynaynaa waxaan intaasoo maaragtay loo soo maray dadkan halkan ku nool baa ilaahay u keenay kolley nasiibkoodu noqday maanta in loo keeno riig ceelka insha allah taala guddi maamuul baa loo samayn doonaa hay-adaha dowladda khusayso iyo mataqaanaa baaliiskuulada gudbi doona deegaanada idanka kus heshiin doona matoor buu yeelan doona ilaalin buu yeelan doona haam buu yeelan doona waa arrimaha fogfog biyuhu nadaafad bay yeelan doona sida hadda ka hadlaysa qofta la yidha farxiyo kaleeto water sanitation waxa la dhamaa habka biyaha loo maamulo biyuhu waa nolosha wajacalna maca kulla shayin xayin baa ilahi qoran ku leeyay ilaahay wuxuu cibaaro uga dhigay biyuhu inay nolol yihiin